الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد مجلد كان ماضي meelaha u dambeeya dhowr mulaaxado ka mid ah baynu baraarujin lahayn ama qaarkood sixi lahayn midi waxa weeye baabka labiyo lixdan xadiidka marka asalka la eego kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo siddeetan waa qeybta isku jirta saxiix iyo daciifka baabu ismi rajul alradiy ama alrida waa ninka laga raali yahay magaciisaa la sheegayaa matniga waxaanu ku qorin saxiixa oo kaa isku jira uu ku qoray nin sanadka ku jira oo xadiidkaa xadiidka ka horeeyey ayaa wuxuu uhi can saciid ibni jubairin can rajulin cindahu ridan saciid ibnu jubayr wuxuu ka warinayaa ninuu nin agtiisa raali noqosho yahay nin agtiisa raali noqosho ah inuu saciid ka raali yahay buu ka warinayaa baabkanna markaa ninkiibuu ku magaca dhabayo can saciid ibnu jubayr can ilaswad ibnu yaziid marka aswad ibnu yaziidka ayuu isagu uga jeedaa ninka laga raali yahay waa masalo la xidhiidha xagga sanadka iyo cilalka ka isma rajul alrida aw iradiy kaasuu ka dhigay aswad ibnu yaziid oo sanadka ku jira xagga horu saciid kusoo tilmaamay nin laga raaliyay baan ka warinaya ama ninaan ka raaliha ninkii laga raaliyeyna halkan uu ku magacaabo waa aswad ibnu yaziid oo sanadka ku jira oo laga yaabo kaa saxiixa inuu ka maqan yahay kan kale waa xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo sagaal iyo siddeetan oo isaguna waxa uu sheegayaa qofka xisbigiisa ka seexda nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uhi ha tukada maalintii tintay casharata rakca mararka qaarkood kolka aynu sheegayno wardi baynu ereyga marka shaarixu wuxuu dhigayaa in wirdi la yidhaahdo oo marka had iyo jeer qofku qur-aan u akhriyay iyo salaad iyo ay tahay waa wirdi bikasri lwaaw waxa kale oo iyadana aynu baraarujin lahayn halkaa uhi sallaa fi leyli itnatay casharata ragca labiyo toban ragcadood aan idhaahdee maalintii labiyo toban ragcadood buu nebigu soo qallayn jiray marka habeenkii salaatuleylku uu ka tago midhkii witrigu xaguu tegay baynu xalay baraarujinaynay markaa shaarixu waxaa laga yaabaa ama culimada qaarkoodba saan filaya imaamu nawowi laftiisu inuu lahaa inuu midhkii habeenkii ka gaadhsiiye baa laga yaabaa buui oo salaadan kale uu ka gaadhsiin waayena labayo tobanka ragcadoodna uu maalintii u dhigtay midhkiina habeenkii ka gaadhsiin waaye qowlka labaadna waa kii aynu markii hore fasirnay oo ahaa in dee laba dhaafayba oo mar hadday qallo tahay aan witrigaasi jirin xadiidka kale waa kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo sagaashan ibnu jurayd ayaa wuxuu ku yidhi cadaa waxa i soo gaadhay annaka tarkacu qabla dumuca itnay cashar rakaca jimcada ka hor inaad labaiyo toban ragcadood tukato ayaa isoo gaadha maxaad daliilu haysaa shaarixu ama kuwii aan yaro eegeegay may fasirin labadaa labaiyo tobanka ragcadood ee cadaa uu tukan jiray ee ka horeeyay jimcada allaahuma in la yidhaahdo uun mooyaane waa waktigii afar iyo labaatankii saacadood ee maalinkaa jimcada ka horeeyay uun oo dee rawaatibkii waxa ay dhacayaan laga bilaabo jumcadii duhurkii ka horeeyey ilaa salaadii subax in sidaasuun loo fasiro mooyaane wax sii tawdiixiyo maynaan arag xadiidka kale waa kun iyo siddeed boqol iyo labiyo toban yatadawaru iyo ra-aytuhu jazican cambasat bnu sufyaan baan arkay isaga oo jazica argagaxsan ama yatadawar yatadawar waa isagoo lababoglaynaya markii hore dee uu argagaxsan yahayd un baynu ku fasirnay laakiin waa xagga ficilka ayay u tacalluqdaabay leeyihin oo wuu laba boglaynayaa saas u baaxadegaya markaa wuxuu ka argagaxsan yahay uun mowdka markuu ragcadahan sheegayana waxaa laga yaabaa in uu markaa xusaya uun inaanu aada u kasbano camalkiisa uu yaryahay inuu ka yaro warwarsan yahay xadiidka kale aynu baraarujin lahay wuu kasii horeeyey kaasoo waxa weeyaan deg si deg degaynu u dhaafnay laa yamalu llaahu xataa tamalu camalka intaa karaysaan qabta buu nebigu uhi laa yamalu llaahu xataa tamalu ilaahay malalkuma dhaco jeero idinku malal idinku dhaco malalka bani aadamka waa la yaqaana waa caajiska ilaahayna cajsi kuma dhaco subxaana wa tacaala idan culimmadu laba qowl bay leeyihiin xadiidkaa isaga ah sida cuthaymiin iyo lajna daa'ima iyo marka la weydiiye ay kaga jawaabayaan qaarkood waxa ay leeyihiin waa malalun yaliiqu bijalaalihi sifada waxba inaan awilin naqsina keeni mayso hadday bani aadamka naqsi ku tahay ilahay naqsi kuma aha oo sideeday u daayeen maruuha calaa kamaa kaanat oo sifatu naqsi maaha bay leeyihin waxaa qaarkoodna ay xataada dambe ayay ku fasiraan mataa laa yamalu llaahu xataa tamaluu mataa tamaluu ilaahay ma daalo goorta idinku daashaan idinkunbaa daala isaga daal kuma yimaado qowl saddexaad bin cuthaymiin sheegayaa oo ah in laasimka uun oo ajriga iyo hawaabka idinkama daayo taasina macno ta'wiil bay markaa iska noqotay oo wamaa masanaa min luquub maadaama luquubkaa la anfiyey malalkanina waa nooc ka mida idan waa la awilayaa waxa loo jeedaa laasimka taasna qowlkaana qolaa qabta buu leeyahay selafka marka kuwayaalaha ah ilaa lixdaa meelood baynu baraarujin lahayn kollaybana waxaa la idhaahdaa taxqiiqa iyo takfiirku isma galaan marka had iyo jeer la dedejiyo waxaa mararka qaarkood ka dulbood baa yaro imanaya iyo ilduuf marka wixii aynu yaro cawaj u akrino ama aynu ka degdegno waydini soo xusuusin insha allah maadaamuu duubmayo si loo saxo kitaabu ljanaa-is intaa hore waxaynu kusoo aragnay waa kitaabu salaad baa intaa qaatay runtii waxaad dareemi karaysaa kitaabka kale barhkii ayuu ku dhowaaday salaadii oo quri afar kun oo dhowdhow buu ahaa dee kun iyo siddeed boqol iyo siyaado ayuu sheekhu axaadiistii kaga hadlay kitaabu salaa markaa kutubta aada ugu baacdheer cilmiga salaada ayuu kitaabkani ka mid yahay xagga usuusha marka la eego kitaabkan kale ku xigaa waxa wey kitaabu ljanaa-is waa jiimku marka uu jamaca yahay waa laazim weeye jinaa-is lama odhan karo laakiin xagga mufradka ayaa janaazatun iyo jinaazatun la odhan karaa oo janaaza waxa weeye meydka jinaaza marka jiimku kasrisan yahayna waa naxashka naxashka kan sariirtan meydka la saaro oo keligeed ama sariirtiiya meydka oo isa saaran baa jinaaza la ydhaha laakiin bifatxiljiim janaaza waxa wey meydka un gaar ahaantiisa markay jamacan tahayna jiimko in la fadxiyo un wuxuu halkan ugu daba sheegay dee salaatuljanaaza baa jirta oo salaadihii u dambaysa salaadii lagu tukanayay meydka oo waxay kaga duwan tahay salaadihii hore salaadaha hore oo dhami sunno iyo faralba waxaa lagu lahaa qofka salaadan qofka lagu tukanayo qofka laguma leh dadkaa lagu leeyahay dadka ku tukadayaashaabuu xilkani saaran yahay laakiin qofkani waa loogu ducaynayaa waa salaad erga ah marka axkaamuljanaa-is ayaaynu halkan ku arki doonaa mabaaxif badan bay leedahay inaha uu sheekhu ka sheego uun waana salaad farada weeye iyada iyo wixii kale soo raacayaaba baabu tamani lmowt geeridii oo la tamaniyo maxaa xukumkeeda uu noqonayaa oo qofkii idhaahdo ilaahu yaa ku dila can abi macnaha isagii baa qofkii wuxuu isleeyahay yaa idila buu odhanaya can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala nebigu wuxuu uhi laa yatamanayanna yuu doonin oo uu doonin uu ku hamiin axad minkum axadu minkum mid idinka midi almowta geerida imaa muxsinan haddii uu yahay mid wanaagsan falacalahu waxaa laga yaabaa an yasdaada khayran inuu khayr kororsado wa imaa musii'an hadduu yahay qofku mid xunna falacalahu waxaa laga yaabaa yastactib inuu soo noqdo yarjic inuu iscanaanto oo dabeetana uu toobad keeno oo fursadda uu ka faa'iidaysto saasuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam marka shareecadeennu may bannaynin qofku inuu idhaahdo ilaahaw idil iyo yaa kow igaga siiya iyo maan iska dhinto waxyaabahaasi ma bannaana nebiguna wuu sababeeyey calayhi salaatu wasalaam labadaba dee fursad baa inta aada nooshay fursad baa jirta fursadduun ka faa'iidayso wuxuu xadiidku tilmaamayaa qofka haddii cimrigiisu uu ilaahay siiyo oo cimri dheer la siiyo fadliga uu leeyahy khayru naasi man daala cumruhu waxasuna camaluh oo qofkiio cimrigiisa sii dheeraado ixsaan kusii dheeraada waa khayr fursadda labaadeed haystaa waxa weeye haddaad dhimato dee towbad ma ma heli karaysa laakiin intaad noosho waa towbad keeni karaysa imaa muxsinan wa imaa musii'an waxaa markaa lagu nasbiyey kaana maxduufa maca ismiha khabarkeedii weeye waanay dhacdaa luga alcarabiya meelaha had iyo jeer kaanada la gooyo iyadiiyo ismigeeda khabarkana lasoo reebo waxaa ka mida bacda in wayaxdifuunaha wayubquuna alkhabar wa bacda in wallow kaiira dashtahar siduu ibnu maalig ku lahaa kitaabkiisa alkhulaas kaanaday gooyaan markaa in iyo low dabadeedba khabarkii uun soo hadha iyadoo kaaniyo ismigeedu ay maqan yihiin markaa amaaduna waa ziyaado macnaheedu waxa weeye in kaana muxsinan wa in kaana musii'an can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yihi laa yatamanayanna axadukum اlmowt faimaa muxsinan falacalahu yaciish falacalahu waxaa laga yaabaa an yaciisha inuu noolaado yasdaadu khayran isagoo ajri u badsanayo oo khayr kororsanaya wahuwa khayru lahu inuu khayr kaa kororsadaabaana u khayra oo u wanaagsan waimaa musii'an waxaa laga yaabaa inuu qof xun yahay oo falacalahu yastacti dee labadaa midun bay noqonaysaa ka mutaradidkiina dhanunbuu udhici markaa sidaasibaa noloshu waa fursad ilaahay uuna siiyey qofka intan uu nool yahay fursad buu haystaa markaa inuu garan waayaa nacasnimo ah can anasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu waxau uhi laa yatamanayanna axadukum almowta lidurin dhibaato daraaddeed nasala bihi fi dunyaa dhibaato intanuu adduunyada joogo ku dhacday daraaddeed dhibaato ku dhacday awgeed marka waa sababaha had iyo jeer dadka iimaankoodu daciifkaya ama aan iimaan lahayn ku kalifa inuu geeri tamaniyu jeclaysto sababaha ku kalifa waxaa ka mid a isagoo iska xejin waayey dhibka had iyo jeer ku yimaada iyo xanuunka iyo musiibada ayuu xamili waayaa sidii ninkii waktigii nebiga iyadoo dagaal lagu jiro dhintay ee asxaabtu ay idhahdeen waa shahiid uu nebiguna yidhi waa ahlu naar ninkaas waa ninku ajri badan dee aada baa loogu boga markaas yihi waa ahlu naar markii dambe waa kii isdilay walaakin liyaqul qofku ha yidhaahdo allaahuma axyinii ilaahayow inoole maa kaanat ilxayaatu khayran lii intay noloshu ii fiicantay watawafanii ilaahayow ifka iga kaxee idaa kaanat ilwafaatu khayran lii hadday geeridu ii fiicantay hadday geeridu ii fiican tahay ilaahayow ifka iga kaxee sidaa ha yidhahdo marka fiicnaantan iyo xumaantanina waa xagga diinta maaha xagga dunyada maaha xagga dareenkiisa laakiin waa xagga diinta haddii diintii qofka ka baaba-ayso diin la-aani ku dhacayso inuu qadinmaayo dhintaabaa u fiican haddii kaleoo diintu u wanaagsan tahayna dee inuu noolaadaabaa u fiican markaa sixid buu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam inaad dunyo wax kaa soo gaadheen ama dhibaato kugu heshay dunyada geeri u tamanida waa la diiday laakiin dhibaatada kaaga imanaysa xagga diinta taasuunbaa loo eegayaayo haddaad u baqato aada geeri tamaniyi kartaa can anasin qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau uhi alaa hooyaay baraaruga laa yatamannaa axadukum almowt midkiin ma doono oo kuma hamiyo geerida laa yatamanayanna buu ahaa ficilku markaa dee nahyiya buu ahaa nuunu tawkiidiya imika laakiin maadaama ay joogto ya-daa dambe wuxuu u yaallaa un siiqatu lkhabar laakinahu macna alab laa yatamannaa axadukum midkiin ma tamaniyo geerida macnaheedu yuu tamaniyin weeye lidurri nasala bihi dhibaato ku dhacday daraaddeed fain kaana laabudda mutamaniyan ilmowt haddii uu dee lagama fain kaana haddii uu qofkani yahay laabudda kollayba mutamaniyan mid doonaya oo ku hamiyaya almowta geerida kollayba hadduu odhanaya ilaaha uy dil falyaqul ha yidhaahdo waa la toosinayaae allaahuma axyinii ma kaanat ilxayaatu khayra lii watawafanii ma kaanat ilwafaatu khayra lii sidaasuu leeyahy ilaahu ii door if iyo aakhiro ka ii fiican tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin marka uu ku soo noloshiisa aakhirkeeda uu wuxuu ku ducaysanayaa nebi yuusuf ilaahuw caalamka kore igu dar buu leeyahy saalixiintana iga dhig rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam allahuma fi rafiiqi alaclaa wakhtiga uu qofku markaas dhinaca wanaagga bidayo waa inuu ku ku ducaysan karaa adducaau bilmowt geeriyoo lagu ducaysto marka labada baaba isku xiga way sasaxayaan kaa hore waxa uu yidhi yaan geeri la tamaniin kan kalena waxa uu yidhi mowdka waa lagu ducaysan karaa idan markaa duco iyo waxa kala jira tamani tamanigu ma bannaana laakiin ducadu way bannaantay ducadu waa dalab addoonka ilaahay uu weydiisanayooo markaa yastalzimu tamani tamanigiibuu markaa soo koobsanaya laakiin tamanigu duco ma laha labadaasa farqigaasa udhexeeya kan dambaa caamsana ducada markaa ducaduna waa tanuu nebigu hore usoo sheegay markaad arrinka ilaahay ku xidhayseed leeda isaga ii door waa duco markaad adigu qadimanayseed dalbayseed ishiifaysa waa arrin gooniya can anasin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi laa tadcuu bilmowt ha baryina mowdka walaa tatamanawhu geerina hana tamaniina oo ha ku yidhi diilanina oo ha ku hamiina faman kaana daaciyan laabudda duca un baa la ogolyahay gaar ah inaad naftaadii un habaarto maaha laakiin mid gaaraa la ogolyahay oo tanuu nebigu saxaya calayhi salaatu wasalaam idan markaa adducaau bilmowt mowt oo lagu ducaysto maaha inaad tamani keliya maaha naftaadood habaarto oo ducaa calaa nafsik taa waa la diiday ee waxa weeyaan tanuu nebigu saxay calayhi salaatu wasalaam waa khaaska ah falyaqul ha yidhaahdo allaahuma axyinii maa kaanat ilxayaatu lii ilaahuw noole intay noloshu ii fiicanta waa inta diintaadu ay kuu dhowrsoon tahay eed koritaan ku jirto xagga diinta ah watawafanii idaa kaanat ilwafaatu khayran lii ilaahayow idiloo ifka iga kaxee haddii ay geeridu ii tahay khayr can qays qaala dakhaltu calaa khabaab asxaabigii khabaab lo odhan jiray ayaan u soo galay buuhi waa raggii cajaa'ibka ahaa ee mustadcafiinta ahaa ee la dhibi jiray berigii jaahiliyadii baa intoo dagaaladii lagu soo qabsaday baa reer maka laga iibiyey markii uu nebigu soo baxay calayhi salaatu wasalaamna raggii u horreeyey toddobadii u horreeyey ama tiradii ugu horreysay islaamtay ayuu ka mid ahaa aadna waa loo dhibay macnaa waxaynu uga jeednaa tarjamadiisa xaggan soo socotaa waxla xidhiidhaane maalin maalmaha ka mida buu berigii dambe cumar binu khadaab ku yidhi bal iiga warran dhibaatooyinkii ku soo maray berigii lagu cadaabi jiray dee kaaga warramay buuhi oo dhabarkuunbuu faydo khamiiskii unbuu ka qaaday mise dhabarkuba waa diiran yahay oo waa wada boholo iyo boogo markaasuu wale balaayo ka weyn maanta kan maan arag buui saas daraaddeed baa berigii dambe uu ka warramaya waxa uu lahaa maalmaha qaarkood baa intay dab shideen ayay igu rideenoo markaasaa dheecaankaygii iyo shiilitaankii aan shilmayey buu dabkii ku bogsaday buuri ayuu ku aamusay oo dabkii uu ku baktiyey waxa uu markaa dhintay sanadii afraad uxud dabadeed markaa khabaab ayaa taariikhdiisii tan ay tahay waan filaya inuu kasii dambeeyeyna waynu hubin doonaa waqad igtawaa haddaba khabaab wuu iskubay fii batnihi sabcan calooshiisa toddoba meelood ayuu iska gubay xanuun hayay daraaddeed waqaala markaa khabaab wuxuu uhi low ana rasuula اllahi sala allahu calayh wasalam haddii rasuulku lowlaa ana rasuula allahi nahaana haddaanu nebigu noo diidin an nadcuwa bilmowt inaanu geeri tamanninoonu jeclaysanno oonu naftayada habaarno dacawtu bihi waan baryi lahaa dhibka ay haysta dhib badan ba ay haysta oo calooshiiba aada u xanuunayso xejin waayey markaa wuxuu uhi geeri baan ilaahay baryi lahaa laakiin nebigaa noo diiday ducadaa gaarkaa waa la ogol yahay ee markaa qofku dhinaca diinta uu warwarsan yahay laakiin wixii ehelkaaga iyo maalkaaga iyo naftaada la xidhiidha ee musiibo ah qofka muslimka ahi wuu iskaga sabrayaayo ilaahay buu ajri ku weydiisanaya subxaanahu wa tacaala kuufuu ku dhintaan filaya adugu taa haddii aynu waxaan filayaa markii dambe kuufuu ku dhintay caliy bn abi aalib waa kii soo marayay markaa khabaab u ducaynayey markii uu sifiin ka soo noqdo xabaashiis soo marayay reer kuufuu noqday markii dambe kahratu dikri lmowt in la badiyo sheegidda geerida sheegidda geerida in la badiyo taasina wuxuunay ka faa'iido tahay inaad safarka soo socda u diyaar tahay man axabba shay-an akara min didihi min dikrihi qofka shay jeclaada sheegiddiisuu badiya qofku hadduu jannada jecel yahay ilaahay la kulankiisa jecel yahay wuu ka sheekeeyaa qofka sidoo kale waxaa la mid a yaanu jeclaaninbe shay ku fikiraya ee qalbigiisa uu ku jiro kolley u hadalhayn laakiin qofku hadduu shay hadalhayntiisaba dhigaba macnaheedu waxa weeyaan waanu kuba fikirayn can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi akhiruu badiya dikra haadimi ladaat dikra haadimi ladaat ladaadkoo macaanyaalka ah ka haadimka ah ee jaraya kaa sheegiddiisa badiya oo mowdka ah idaafada dib baa loo macneeyaabaa layihi ma kala googo-ayso dikrigu waa sheegiddii haadimkuna waa kii qaadica ladaadkuna waa macaanyaalka adduunyadani waa in yaroo dhadhan iyo macaan ah marka cuncunkeedaa yar iyo dhadhankeedaa mid baa soo socda kaa kala goyn doona dhadhankii cunada kii cabidda kii hurdada kii hamada kii madaxtinimada kii milkiga mid baa soo socdo kaa kala tuuraya waxaad isku hagaajiso o dhan marka kaa kaa kala goynaya oo malagaakaysi lowsiinine laa qadar allahu waxba ha ku meeraysana waa la qadaraya uu qabanayaa sii sheeg buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam markaa eraygu wuxuu u badan yahay haadin bidaali lmucjama daalkaa dhibicda loo markaa macnihiis waxa weeye qaadic nicmadaad haysata kii kaa kala jaraya wey haadim oo daalkii muhmalada ahaana wuu soo arooray marka macnihiisu waxa weeye haadimi ladaat macaayaalkaagan buu duminayaa min hadam albinaa dhismihii buu dumiyey oo kale weeyo wixii aad dhistay oo dhan isagoon kuuba sheeginba buu kaa kala tuuraya noloshii mustaqbalkii istaraatiijiyadihii afaarahaagii waxaagoo dhan buu kala tuuraya labada macnaba markaa taxliilkooda saasuu noqonaya sidaasay ahayn salafuna saalix duruustay qaadan jireen waxaa ka mid ahaa sida madaxweynihii cumar ibnu cabdilcasiisba uu culimada iyo zuhaadda iyo cubaadiyabuu soo ururin jiro casharada la qaadan jiray bay ka mid ahayd xiisadaha qaarkood in aakhira iyo qabriga iyo qiyaamaha iyo malagga laga sheekaysto can ummi salamata qaalat waxay tihi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaahay oo odhanaya ummaddiisa isagoo wacyigelinaya xaqaa'iqa u dhiibaya idaa xadartum lmariid marka u timaadaan bukaanka qofka bukaanka ah kolka u timaadaan faquuluu khayran wax wanaagsan uun dhaha afkiisa wuxun afkiina wuxun miyuu ka soo fulin mar isagaa la ammaanay mar rajo wanaagsan mar dembi dhaaf baa loogu ducayn mar dadkana la sabirsiin erayo wanaagsanun dhaha fa ina almalaa'ikata malaa'igta ilaahay yu-amminuuna waxay aamiin leeyihin calaa maa taquuluuna waxa aa odhanaysaan alla ha wanaajiyo ilaahay ha u dembi dhaafo alla ha caafiyo aamiintuun bay hayaan iyaguna aamiintaasun bay leeyihin falamaa maata abu salama asxaabigii abu salama la odhan jiray markii uu dhintay oo isaguna ka mid ahaa saabiqiintii hore islaamka wakhti hore islaamay nebigana calayhi salaatu wasalaam walaalo ay ku ahaayeen xagga nuugmada nebiga eedadiina way dhashay oo ilma abti bay ahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam raggii hijroodayna waa ka mid ahaa isagaynu isku khaldayna isagii khabaabe markaa sanadii afraad ee hijrada ayuu wakhtigan uu dhimanaya uu noqonayaa uxud dabadeed ninkaygii abu salama markii uu dhintay qultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuulkii ilaahayow kayfa aquulu maxaan idhaahdaa ninkaygii wuu dhintay maxaan idhaahdaa qaala wuxuu uhi quulii waxaad tidhaahdaa allaahuma kfir lanaa walah ilaahow annagiiyo isagaba noo dembi dhaaf dembi dhaafka ka noolina wuu baahan yahay ka dhintayna wuu baahan yahay wa acqibnii ilaahayow ii bedel minhu isaga cuqbaa xasana bedel fiican cirhib wanaagsan ilaah u iisoo bedel isagii tegiye bedel khayr qaba iyo cirhib fiican iyo wax ka dooroon ilaahayow ii dooroo iigu bedel sidii bay markaa ku ducaysatay fa acqabani illaah caza wajal ilaahay wuxuu iigu bedelay minhu ninkaygii dhintay muxamedan sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed buu ilaahay iigu bedelay markaa riwaanka qaarkood say sheegayaan waxaan hoosta iska idhi bay tidhi ninkaagu kanuu aha oo sidan u aha oo hore u islaamay oo hijradii oo kan oo yaa ka khayr badanaed helaysa haddana ducadii waan arkay bayt ducadii oo sideediia inkastoo dareen shakiba markii hore ay galay laakiin waan arkay bayt oo sideedii baa ilaahay igu rumeeyey markaasaa dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii u diray asxaabigii xaatib ibnu abi baltaca ayuu u dirayoo uhi bal iila soo hadal oorid ah walaalkii uu ka dhintay si uu dumaalo dee dabeetana wuu tegayoo nebiga way u cabato waxay tidhi dee inanna waan leeyahay ama ciyaalba dee khayuurna waan ahoo waan hinaasaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi dee hinaasana waan kaaga ducayn carruurtana anigaa kugu qaatay waa kii sidii ku guursaday baabu talqiini lmeyit qofka dhintay in loo laqiino towxiidka hadduu dhintay dhimayba idan markaa macnaha waxa aad ka garanaysa xadiidka soo socda sida uu hadlaya waxaad ka fahmaysaa qofkii intaanu dhimanu dee sii dhimanayo biictibaari maa ya-uul waa waxa uu noqon doonaa laga sii sheekaynaya muu dhimanoo dee haddii naftu ka baxda looma laqimayo oo waxaa loo laqimayaa un dee ama dushiisa laga loogu ducayn doonaa un xabaasha dusheedana waa looga ducayn karaa laakiin waqtigan tawxiidka loo laqimaya waa almeyt markuu sii dhimanayo wey qofka loo maleeyo ilgeeriyaad inuu leeyahay can abi saciidin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu uhi laqinuu mowtaakum dadkiina dhimanaya dhintay bimacnaa dhimanaya waxa aa u laqintaan laa ilaaha ila allah ereygaa u laqima can caaishata qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu uhi laqinuu waxaa u laqintaan halkaakum kuwiina dhimanaya qowla laa ilaaha ila allah marka halkaakum waa bimacnaa midla mowtaakum wasnan wa macnan xagga wasanka sarfigaana waa iskaga mid macnahana waa iskaga mid kuwiina haalikiinta ahee geeriyooday haalik dee mid halaagay iyo mid daralla u dhintayba waa la idhaahaye kuwa u laqima tawxiidka masaladaasina waa sunna weeye sida loogu laqimayana culimmadu tafsiir bay sii geliyaanoo qaarkood waxa ay leeyihiin waa laga ag odhanayaa un oo agtiisa unbaa laga odhanaya qayb kalena waxay leeyihin ulaqinidda ereygu marka carabiga la eego waa in la idhaahdo dheh hebelow sidaa dhe waa in la ydhaha marka waxaan qofka la yidhaahdo sidaa dheh ayaad u laqintay laakiin haddii aanad ku odhanin dheh umaad laqimin labada qowlba way jiraan waxaase uu samaynayey taabicigii jaliilka cabdilaahi mubaarak markii uu sakaraadka ahaa waxa uu saaxiibadiisii ag fadhiyay ku lahaa iga ag akhriya uunoo markan mar idhaahdana idaaya inta aan haddana hadal kale keenayo ilaa wuxuu ka duulayaa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu khaalisa min qalbihi dakhala aljanna qofkii haddii uu towxiidku ugu dambeeyey jannadu gelaya markaa hadalka igu dambeeya un ha ii noqotee agtaydun ka akhriya buu lahaa qowlkaasuu yaro xoojinayaa kolkaa sidaas weeye waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay un towxiidka qaybtii hore laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah kumuu raacinin marka waa si ay ugu fududaato qofkii ilan carabkiisiibaaba dirqi ku hadlayo qalalaye intan uunbaa u sahlan hadduu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo muxamedun rasuulullahuna way igu jirtaayo dee cidda ilaahay rumaysay rusushiisiina way rumaysay markaa si uu ereygu u fududaado laa ilaaha ila allah intaasaa loogu dayn doonaa waxaa kale oo culimada qaarkood ay yidhaahdaan haddii ay dhacdo inuu qofkii dee sakaraadkii ku badan yahay oo uu diidi karana bal in xikmadda la ogaado aan la nacsiinin towxiidka oo waa kuwa yidhaahda haddii maalan qofkan u laqimaya ag fadhiyaa qofay cadaawadi ka dhaxaysay ama macaybshiiya waa inaanu noqonin mid laakiin cadaawadi ay ka dhaxaysay xigtadiisaba ha ahaadee inankiisaba ha ahaadee hadduu ashahaadada lasoo ag fadhiisto waxaa laga yaabaa inu ha inkaar qabihiina dhaxalkaaguu doonaya dabeetana maca shahaadadiisa inuu isku diido ayaa laga yaabaabay idhaah markaa ku cadaawadi ka dhaxaysay aan la ag fadhiisanin ila waa xaalado xasaasiye inuu sidii shaydaankii karkaarka weydaarinayo waacuudu rabbi an yaxduruun ilaahay waxaan kaa magan galay inay isoo xaadiraan shayaadiintu marka aan dhimanayo shaydaankii halkan isaguna ashahaado la-aanta ayuu kula dadaalaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa talqiinkan markuu samaynayay dee adeerkii abi aalib wuxuu ku lahaa laa ilaaha ila allahu dheh inankii yuhuudiga ahaana laa ilaaha ila allahu dheh ereyga dheda marka halka ay ka keeneen baa saasoo dee kuwaasa fasiray bay leeyihin baabu calaamati mowti lmu'min qofka mu'minkaa inuu dhimanaya wax calaamad u ah geeridiisa ayaa la sheegi mowti lmu'min mu'minka sii dhimanaya mowdkiisa calaamo calaamuu leeyahay lagu garanayo can buraydaa bni اlxasiib ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay waxa uu yihi mowt lmu'min qofka mu'minkaa dhimashadiisu ama geeridiisu bicaraqi ljabiin dhafoorka dhididkiisu ahaaday maca caraqi ljabiin dhafoorkiisoo dhididsan bay dhimashadiisu timaadaa oo labadaa dhafoor iyadoo dhididku duulayo ayuu dhimanayaa markaa taasina waa calaamadaha sheegaya qofkan mu'minkaa inuu dhimanayo ama sheegaya rajada fiican iyo xusnulkhitaamka markaa waxaa dhididkanina uu ka faa'iiday wallaahu aclam waxay leeyihin culimmadu waxaa laga yaabaa in sakaraadkiisaa badan markaa gafafkii ugu dambeeyey baa ilaahay iska kaba raacinaya oo uu kaga safaynaya uu kaga xalayaa sakaraadka qayb kale waxa ay leeyihin maye marka uu arko wuxuu ilaahay u diyaariyey iyo liqaaga ilaahay ayaa istixyaabaa ku dhacaya xishood markaasuu dabeetana khajilaya khajilaadaasu wejigabax ayaa uu ku dhacaya markaasuu dabeetana caraqaasi ka imanaya sabab kastaba qayb kalena waxay leeyihiin adugu tafaasiisha labadaas aynu ka soo qaadan karnaa waa xikmadaha uun can buraydata qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama يقول المؤمن يموت بعرق الجبين بعرق الجبين جبينku waa dhafoorka halkaa maaragtay salxanta ka hooseysa salaanta wejigana barbarkiisa ah laba jabiin buu qofku leeyahayoo labadiisaa dhafoor ayaa dhididku ka imanaya shiddaة اlmowt geerida adaygeeda iyo sakaraadka kulaylkiisaa la sheegi iyo bani aadamku noocuu doonaya ha ahaadee inuu sakaraadku soo mari karo sakaraadka muuminka iyo ka gaalkuna wuu kala duwan yahay oo iyadoo sidan uu u dhidisan yahay qofka muuminka ah haddana mowtulqaflaha kaafirka la mid maaha wuu kala duwan yihin oo qofka gaalka ah sakaraadkiisu waa nooc kale kana sakaraadkiisu waa mid macal siibida kaana waa mid gaalkana waa mid macal silica can caaishata qaalat waxay tidhi maata rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuu dhintay wa innahu isaguna la bayna xaaqinatii wa daaqinatii labadaa meelood buu udhaxeeyaa xaaqinadayda iyo daaqinadayda xaaqinaduna markaa waxa weeyaan waa halkan laabta uun ama dhuunta daaqinaduna waa diqniga oo waa halkaa garhka dhakadiisa wuxuu ku hayay sidaasaan ugu soo tiiriyay laabtayda markaa halkaa garhka garhkayga iyo iyo daaqinada oo halkaa dhuunta ah bayna saxri wa naxri bay hays riwaayadii saxiixu saxriguna waxa weeye laabta naxriguna waa dhuunta markaa way isfasirayaanuune waxa weeye intan laabta iyo udhaxaysa laftaa garhka oo xaqinaduna waa qaybtan hoose ee dhuunta daaqinaduna waa diqnigiiyo waa garhka adigu intan garhkiiyo laabtu ku tiirsanaa falaa akrahu uma nici doono shiddat almowti geerida adaygeeda liaxadin abadan qofna lama nacayo cidaan la karaahiyeysanayooan odhanaya muxuu u kadeedmiye muxuu u kululaadiye muxuu u karay markuu sii dhimanayo ma jirta bayti bacdamaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam intii aan nebiga arka nebiga wixii kulayl iyo sakaraad haye intii aan arkay kadib qofna lama karaahiyeysanayo kulaylka geerida ee waxaan garanayaa inay gar tahay mar haddii rasuulkii ilaahayba laga fududayn waayey oo sidaan arkay uu kulolaado u karay oo gacanta intuu mara biyahaa geliya u wejiga marinayuu lahaa inna lilmowti sakaraat geeridu waxa ay leedahay sakaraat nebi maxamedba kol haddii sakaraadkaa la mariyey falaa akrahu lama nacayo shiddat almowti malaga iyo geerida geerida aan idhaahan ee kulaylkeeda liaxadin qof abadan weligay waan ogolahay bay tii sidaa nebiga loo kululeeyo dee qofkii loo kululeeyaba waa nasiibkiiba almowtu yowma alithnayn maalinta ithniinta dhimashada la dhinto iyaduna saadaal wanaagsan bay leedahay iyo qofka oo khayr loo rajaynayo maadaama rasuulka ilaahay uu geeriyooday maalin ithniineed sala allahu calayhi wasalam guriga maymuuna gurigeeda ayuu ku xanuunsaday saddex iyo toban cisho ayuu bukay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xanuunku markaa aada buu ugu sii adkaaday dabeetana wuxuu geeriyooday bisha rabiicu lwal la yidhaahdo labiyo tobankeeda maalin isniina gelinkii dambe kutub badan bay maaragtay culimmadu taariikhda aad bay uga warramaan ilaa qaarkood ay qasiidooyin iyo gabay ka tiriyeen la xidhiidho taariikhda sidaasay jumhuurku u badan yihin gelinkii dambe bacda zawaalkii ayaa uu ifka ka tegay nuurkaa ilaahay wuu soo saaray can anasin qaala waxau uhi aakhiru nadratin eegma tii ugu iigu dambaysay nadartuha aan eego ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay eegmadii iigu dambayseen isha saaray waxay ahayd buu yidhi anas kashfu sataara sataarada faydideedii bay ahayd kashfu assataarati daahii daaqadda oo uu sidaa u fayday faydidaa uu fayday araggii aan arkayba iigu dambeeyey buuhi arag markaa sida la iskaga khabrayaana waxa weeyaan cinda kashfi sataara waa in la idhaa aakhiru nadrati nadartuha eegmadii iigu dambaysay nabiga eege waxa ahayd kashfu sataarati waa masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi maca xadfi lmudaaf waxa ahayd eegmadaasi cinda kashfihi asataara markii uu daaqada daaheedii sidaa u qaaday ee ishayda ay ku dhacday markaasaa iigu dambaysay araggiisa wannaasu dadkuna sufuufun way safnaayeen khalfa abibakrin radia allaahu canh abubakar sidiiq ayaa ummadda tukinaya asxaabtuna safkiibay u simeen siduu nebigu u simi jiray ee ay ka dhaxleen sala allahu calayhi wasalam abubakar bay ku daba tukanayaan marka laba arrimoodba waa suuragaloo in safka la simay oo intaanay xidhanin nebigu halkaa ka soo eego ay arkeen dabeetana abubakar dib uu u tallaabsaday iyo intii ay xidheen kadib inay ahaydoo dee halkaa laga arkayo iyadoo safkii lagu jiro sufuuf safka hore iyo imaamkuba ay daaqadda ka arkayaan labada arrimoodba waa suuragal maadaama caadada abubakar ay ahayd marka uu salaada galo inaanu baalla daymoon jirin sidii xadiidkii caayishee hore aynu ku soo marnay waxay u dhowdahay tafsiirka odhanaya markii ay safkii simeen uu doonayo inuu galo la eegi karaya hareeraha maca abubakar uu eegi karaya wakhtigaasuu nebigu soo eegay fa araada wuxuu doonay abubakrin an yartadda inuu dib u tallaabsaduu doonay abubakar markuu arkay nebigiio daaqadii ka qaaday daahiioo soo eegay ayuu abubakar doonay inuu dib u tallaabsado si uu nebigu usoo baxo imaamu noqdo fa ashaara ilayhim nebigu waxa uu gacanta ugu ishaaray animkuhuu animkuhuu ay umkuhuu waa antii tafsiiriyad ahay iska jooga sidaa ku wada wa alqa sijf daahiina wuu sii daayey sataare iyo sijf waa isku mid wa tuufiya waa la oobsaday min aakhiri daalika alyowmi maalintaa iyada ah qaybtiisii dambe gelinkiisii dambea la oobsaday wadaalika yowmu lithnayn maalin isniina baanay ahay saasuu rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalam isniintaasuu dhashay isniintaasaanu dhintay nebigu markaa in isniintaa la dhinto dee qofku isuma hayo ilaahay baa u haya subxaanahu wa tacaala oo qofna wakhtiguu dhimanayo meeshuu ku dhimanaya ma yaqaano laakiin wax iska wanaagsanun weeye oo qofkii rajo fiican u noqon kara wakhtigu nebiga ilaahay ifka ka kaxeeyey inuu qofkana ku beego waxaa halkaa ka muuqanaya uu dhoolla caddeeyay riwaayo kale ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam anas sawirka uu ka qaaday waxa uu ahaa wejiga nebigu sida xaashidoo kale u iftiimayey waanu dhoolla caddeeyey markaa sakaraadku ha hayo laakiin qofka mu'minka ah bishaarooyinka wejigiisa ka muuqanaya sida gaalka ma madoobaado oo mutaqayiru low ma noqdee dhalaal buu iska sii leeya nuur wejigiisu markuu sii dhimanayo sidoo kale rasuulku wuxuu ku qoslayaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku farxay diintii iyada ahaydee ilaahay u soo dhiibay sida looga koobigareeye ammaanadii looga qaaday markaa wuxuu ku farxay ummadda diinteedu siday u aloosantay iyo safka sidii uu u simi jiray ee loo simay farxaddaasuu salaadaana dardaarankiisii u dambeeyey u ahaa eegiddii iyo riqaabadii ugu dambaysay wixii ugu dambeeyu jeegareeyeyna salaaduu noqday markaasuu ku farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilan dhaxalkiisu waxa uu ahaa diin buu ahaa duunyo mu ahayn markaa bal dhaxalkii in la meeleeyuu eegayayo tiina wuu ku farxay almowtu bikayri mawlidi waa dhimasho qofku uu ku dhinto meeshii uu ku dhashay meelaan ahayn meeshuu ku dhashay meelaan ahayn inuu ku dhinto ayaa iyana faa'iide leh oo uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa waa meesh almowt dhimasho uu qofku ku dhinto bikayri mawlidihi meeshuu ku dhashay meelaan ahayn maxay taasi faa'iido leedahay can cabdilaahi bni camrin qaala wuxuu uhi maata rajulu bilmadiina ninbaa madiine ku dhintay minman wulida bihaa dadkii lagu dhalay ka mid ah dadkii ku dhashay madiina nin ka mid a madiine ku dhintay fasallaa calayhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuu ku tukaday uma qaala dabeetana nebigu waxau idhi yaa laytahu guuldarradiisa eh maata miyuu ku dhinto bikayri mawlidihi meeshuu ku dhashay meelaan ahayn yaa laytahu waa yar tafajucun uyaabun weeye waa uyaab iyo uyaro warwarun mooyaane habaariduu nebigu habaarayuu leeyahy allaha halaaga ma aha waa nasiib darradiisoo kale un yaa laytahu nasiib calaf xumaantiisa ee maata bikayri mawlidihi meeshuu ku dhintay meeshuu ku dhashay meelaan ahayn inuu ku dhintaabaa u fiicnaan lahay isagu isuma haye intaa loo qadaraa u wanaagsanaan lahay qaaluu waxay idhahdeen welima daaka arrintaasi waa maxay yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayo maxaad sidaa u tidhi maxaa u sababa inuu halkaa kale ku dhinta maxaa faa'iidee ku jira qaala wuxuu ihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ina arajula ninku gabadhuna m gabadhuna waa la miduune ina arajula qofku idaa maata markuu ku dhinto bikayri mawlidihi meeshii uu ku dhashay meelaan ahayn marka uu ku dhinto qiisa lahu waxaa loo qiyaasaa min mawlidihi laga soo bilaabo meeshuu ku dhashay ilaa munqaaci aharihi meesha raadkiisu ku go-ay intaasaa loo qiyaasaa filjanna jannada dhexdeeda oo waxaa laga soo qaadayaa fuurhka iyo cabirka halkuu ku dhashay waxaa lagu joojinayaa halkuu ku dhintay labadaas inta mitir ama fuura ay isu jiraan in la eg baa jannada looga jaraya kadee booskii uu ku dhashiyo kuu ku dhintay ay isku mid yihiin fuurkiisii u yaraaday ka kumanyaal kilomitir ama tobannaan kun ay isu jiraanna dee fuurkiisii wuu batay laakiin fuur waxba u tari maayo gaal iyo faasiq iyo mid ahlu naara fuurkani marka uu wax tarayo iyo cabirkani horta waxaa ka horreeya janno ma leeyi markuu janno leeyahay baad dee cabir loo iman doonaa horta markaad dhul leedahay baad cabirtaa laakiin haddaanad dhulba lahayn maxaad cabiri meel madhan lama cabiro dee faaqidu shay laa yuctiihi taasaa ka horayso faa'iidada jirtaa waa taa markaa taasina waxa weeyaan waa arrin ilaahay hayo halkaad ku dhalanayso iyo halkaad ku dhimanayso ma haysid adugu ilaahay baa haya laakiin iyaduna waa bushaaro wanaagsan oo sheegaysa in la isti'naasayo oo la weheshanayo min calaamaati xusni alkhitaam waxyaabaha sheegaya un weeye qofkani in rajadiisu fiican tahay ama khaatumadiisuba ay wanaagsantahy culimmadu waxay isweydiiyeen sawkii nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam in ku-dhimashada madiine lagu dhinto ama qofkii lagu aasaa inay fadli leedahay muxuu ninkan u yidhi meeshii meelaan ahayn ma deerifaynayo rasuulku bay leeyihin sala allahu calayhi wasalam ku-dhimashada madiina laakiin ku dhalashadiisa meelaan madiine ahayn buu la jeclaa oo dee haddii uu noqon lahaa labadu u kala fogaan lahaayeen oo meelaan madiine ahaynuun ayuunbaa u fiicnaan lahayd inuu maaragtay ku dhalan lahaa maata bikayri mawlidihi mawlidkiisu hadduu noqon lahaa meelaan madiine ahayn madiinaba ha ku dhinte eh ta'wiil noocaasay saaraan qolyaha qaarkoodna tarjiix bay sameeyeen oo waxay leeyihin xadiidka madiine sheegaya xoog badan baabu maa yulqii bihi lmuminu baabu maa yulqaa bihi lmu'minu waa majhuul ficilku eh wuxuu u baabyahay maa shay buu u baab yahay yulqaa bihi lmu'min mu'minka waxa lala kulminayo lagu casuumayo oo min alkaraamati maamuusid iyo sharfid ah cinda khuruuji nafsihi markay naftiisu qofka baxaysa mu'minka ah sharfidda ilaahay uu sharfayo iyo karaamada iyo maamuuska lala kulminayo kaasuu u baab yahay axaadiidta sheegaysa markaa tan ma laha karaamadaa ma laha gaalkuyo kadeed buu leeyahy muuminkuna karaamuu leeyahay kan kalena waxa uu leeyahay dulli iyo ihaana iyo cadaab xadiidkan soo socda musnada imaamu axmed buu ku sugan yahay isagoo saxiix ahoo aada u dheer in kooban buu sheekhu ka soo qaatay can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku waxau idhi idaa xudira almu'minu qofka muuminkaa marka lagu soo xaadiro ee malakulmowdkii iyo kooxdii la shaqaynaysay ee malaa'igtaha ay ku soo xaadiraan ilaa waa kan ilaahay yihi walmalaa'ikatu baasituu aydiihim malaa'igtu gacmahooday u fidinayaan jamacaa waxaa laga fahmay malakulmowt inaanu keligii ahayn laakiin taageerayaal iyo acwaan buu leeyahay marka lagu soo xaadiro atatu waxa u imanaya malaa'ikatu raxma malaa'igtii naxariista bixariiratin baydaa mara xariira oo cad bay ula imanayaan xariirtii ifkii ka xaaraantinimaysteen xalaal bay u noqotay maanta ruuxdii bay la diyaar u yihiin inay ku qaadaan jidhkii dadkana wadwada oo maydhmaydhaya oo aasaya oo nacash ku wadwada iyaguna caalamkii ruuxda caalamkii qiimaha badnaa bay ruuxdii usii wadaan fa yaquuluuna waxay odhanayaan ukhrujii soo bax naf yahay raadiyatan adiga oo raalliya adiga oo mafsuud oo faraxsan mardiyan cank lagaana raaliya iyadoo aada raalli tahay wixii lagu siiyaad raalli ku noqon ilaahayna waa kaa raalli ilaa rawxi illaahi wa rayxaan wa rabbin kayri qadbaan ilaa rawxi illaah ilaahay u soo bax naxariistiisa ama raxmadiisa rawxaasi markaa waxa weeye raaxo ama raxmad way isu tegayaanuun rayxaankuna waa udgoon udgoon ilaahay u soo baxa wa rabbin kayri qadbaan iyo rabbi aan kuu cadhaysnayn oo ku soo dhowaynaya fatakhruju naftii way baxaysaa ka adyabi riixi lmisk iyada oo uu ka soo carfayo oo ka soo udgoon yahay riixulmiski wax ka udgoon cadarka miskiga la yidhaahdo urtiisa wax ka sii udgoon iyada oo uu ka soo kankamayo bay soo baxaysa xataa inahu la yunaawiluhu xataa inahu arrinku waxa uu yahay la yunaawiluhu ama inahu meydkii la yunaawiluhu wuu isu dhiibayaa bacduhum bacdan barhba barhka kale malaa'igta xataa inahu meydkii ruuxdii oo dee qofkii un weeye qofka dhabnimadiisa iyo xaqiiqadiisu dee waa ruuxdee la yunaawiluhu waxa qofkan dhiibaya bacduhum bacdan malaa'igtiibaa laysu dhiidhiibaya dhiidhiibiddaasi waxa weeye farxad ay ku faraxsan yihiin oo la kala boobayo oo la kala xigtaysanayo mid lagu dhibaya maaha xataa yaatuuna bihi baaba samaa xagga sare iyo albaabka samadaa la geynaya fa yaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtu waa malaa'igtii sii joogay maad ama kuwan wadaaba maa adyaba haadihi riix maxaa ka udgoon badan adigu tacajub haddii lagu macneeyo maa shay weynba adyaba udgoon badiya haadihi riix haadihi riixa udgoon shay weyn baa udgoon badiya udgoon badana ah urta halkan ka soo carfaysa allatii jaa-atku min alard taasoo dhulka idinka timi malaa'igtii samadu waxay leeyihiin aada bay u udgoon badantay urtan ka soo carfaysa xagga hoose maa adyaba haadihi riix shay weyn baa udgoon badiyey halkan udgoonka ka soo karaya alatii jaa-atku min alard maxaa dhulkii ka soo udgoon udgoonka dhulkii ka soo kankamaya ee ka soo baxaya ee ka soo carfaya badana ah fa ya-tuuna bihi arwaaxa almu'miniina mu'miniinta arwaaxdoodii oo meelo sare ku casuuman ciliyiinta meesha laydha caalamka koro ah ayay u geynayaan qofkii fa ya-tuuna bihi bilmeyt meydka ruuxdiisii waa intanaynu xaggan inagu oberationkii hoosta ka wadno xagga salena cid kalaa ka shaqaynaysa waxay u geynayaan mu'miniinta arwaaxdoodii oo caalamkaa kala jooga falahum iyagu ashaddu faraxan bihi aad bay ugu farxayaan isaga way kaga farax badan yihiin min axadikum midkiin biqaa'ibihii qofkiisa maqan yaqdumu calayhi u soo gala siduu ugu farxo mu'miniintaa ruuxdooda halkaa joogta qofkan dhintay loo geeyey ruuxdiisa waxay ugu farxayaan farxad aada u badan oo ka badanba mid idinka idinka mid ah qofkiisa maqani siduu markuu u yimaado siduu ugu farxo qof labaatan sano ama toban sano kaa maqnaa ismaqlayseenoo ehelkaaga ah ama saaxiibkaa eed u hanweyn tahay maalintuu kuu yimaado alla soo nabadgeliyo aad baad ugu farxdaa sidaasi ka badan bay iyaguna mu'minkan usoo biiray ugu farxayaan marka laamtuna waa laamulibtidaa ee u fiirso falahum arwaaxdaa mu'miniintu ashaddu kuwa daran weeye faraxan bihi ku farxidday ku farxayaan waxay ka daran yihiin min axadiku midkiin biaa'ibihi yafraxu biaa'ibihi ayay ka dhiganta kiisii ka maqnaa ku farxaya yaqtumu calayhi u soo galay kiisii ka maqnaayoo u yimi siduu midkiin ugu farxo way ka farxad badan yihin fayasaluunahu way waraysanayaan arwaaxdii kan cusub iyo kuwii sii joogay ayaa iswaraysi baa bilaabmaya shir jaraa'id baa lagu soo dhowaynayaa microfoonkii caalamka sare maadaa a maadaa facala fulaan maadaa facala fulaan war hebel muxuu sameeyey hebelle muxuu sameeyey hebelladii ehelkiis iyo asxaabtiis iyo deegaankiis iyo dadkii ay ila walayskartay meesha ayay waraysanaya bal ninkii hebel ka waran ninkii hebelna ka waran marka had iyo jeer iminka qof safar dibadda ku tago qofka waddankii ka yimi hebelladii ay isla yaqaaneen oo dhan buu weydiiyaa fa yaquuluuna waxay odhanayaan arwaaxdii halkan sii joogtaybaa qaarkood markay su-aashan soo qadimaan kuwii kalea jawaabaya oo waxay odhanayaan dacuuhu iska daaya ama malaa'igtiibaaba odhanaya dacuuhu warbal daaya fa innahu kaana wuxuu ahaa fii kami dunyaa adduunyada kadeedkeedii kamigu waa hamigeedii iyo murug waar weli nuxuustii adduunyadaa kusii jirte iyo diifteedii iyo darxumadeedii bal wuu diifaysay u kaadiya saasun baynu idhaahna qofka imika transit dheer soo maray intaasoo garoon soo maray ee garoonka ka soo degay marka lasoo qaado midhmidhka degdeg mikrofoonka ugu dhoweeya waxaa la yidhaha horta socod dheer buu soo galay ba hayar naste hayar seexdee kulaylkii safarka ha ka nastee u kaadiya baa layaa arrimu way isu tegayaan fa innahu kaana fii kami dunya adduunyada kamigeedii innagu aynu ka nasannay ayuu weli kusii jiraa uu wareersan yahaye babal cagta udhiga fa idaa qaala markuu yidhaahdo ama ataaku oo hebelkaa ay weydiiseen miyaanu idiin iman sawkii naga yimi sawkii soo dhintay hebelkaa ay weydiiseen soo dhimay hebelkaa kalena soo dhimay oo mabaydaan arag miyaa markaasay argagaxayaanoo qaaluu waxay leeyihiin duhiba bihi waxaa lala tegay ilaa ummihi lhaawiya khalaas hooyadiisii haawiya ayaa la geeyey hebel miyuu soo dhintay mana hayna miyaa khalaas iminka haddii safar khatar badan la soo maro ama dooni badda lagu soo dhaafo oo inay un ka soo degto inta kale halkay ku hadhay dee meel lagu hadhaba ma leh waa meel lagu halaagsamo inta kale hebel waa la waayay dagaal baa dhaco markaasaa la hebel iyo hebel lama hayo ama waa la qabtay ama u dhintay ma meel kale u istaagaabaa jira waa nan istobe meel kale u istaaga ma leh marka waxay yidhaahdeen wuu idinka yimi idinka annaguna ma hayno duhiba bihi ilaa umihi lhaawiya haddaba hooyadii haawiye noqotay ka hadh waina alkaafira qofka gaalkaa idaxtudira marka lagu soo xaadiro atatu waxa u imanaysa malaa'ikatu lcadaab malaa'igtii cadaabka bimasxin bay ula imanayaan waa maro kulul oo kadeedan oo naara ah waa qalab lagu qabanayo uunoo isaga qudhiisaba naarta laga keenay musuuxaasi fa yaquuluuna waxay odhanayaan ukhrujii soo baxnaf yahay saakhidatan adigoo cadhaysan masquudan calayki laguna cadhaysan yihi adiguna wax kaa farxiya ma arki doontidoo cadhad la dhiban ilaahayna wuu kuu cadhaysan yihi ilaa cadaabi illaahi casa wajal ilaahay cadaabkiisibaa lagu hayaa u soo baxa fatakhruju way soo baxaysaa kaantani riixin kaantani riixi jiifatin way isu idaafaysantay kaantani riixi jiifatin jiifadu waa baktiga baktiga qarmuunkiisa iyadoo kasii qarmuun markaa jiifadii hadday baktiga noqotay riixduna waa qurmuunkii antankuna waa kasii qarmuun ka antani riixi jiifatin baktiga qurmuunkiisa iyadoo kasii qurmuun bay soo bixi xataa yaatuuna bihi baabal ardi dhulka albaabkiisay geyn waa meeshii baa lagu wadaa sijiinka wamaa adraaka maa sijiin kaa kalena dee ciliyiin buu ahaa marka midna caalamka kore ayaa la geeyey tanna waxaa loo daloolinayaa dhulka fayaatuuna bihi baab alardi albaabka dhulka loo daloolin xaggii hoosaa lagu wadaa toddobada dhule hoose markaa inay naaruhu hoos xigaan baad arki jannooyinkuna xagga sare ilaahay baa yidhi wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduun samada waxa ku sugan arsaaqadiinna iyo jannada laydin yaboohay fa yaquuluuna markaa waxay odhanayaan maa antana haadihi riix qarmuun badana tani shay weyn baa qarmuun badiyey urtani qarmuuna ah xataa ya'tuuna bihi ilaa ay ula tagaan arwaaxa alkufaar arwaaxa alkufaar gaalada iyo iyo ruuxdoodii halkaa sii joogtay lagu cadaabayay bay ula tegayaan xadiidkaa markaa intaa kooban buu sheekhu ka soo qaatay waana saxiix weeye waxaanu tilmaamayaa aakhiruu war jiraah war war halkan ma yaalle aakhira ayaa wax ku dambeeyaan qofba wuxuu yeelaba intuu ifkan joogo waxaana dadka loogu sii sheegayaa uun dee inuu qofku intaan la helin diyaargaroobo baabun fii man axabba liqaa'a allah waa qofka jeclaada la kulanka ilaahay qofku markaa naftu ay ka sii baxaysu arka meelaha ilaahay ugu talagalee jannooyinka iyo udgoonka ayuu jeclaanaya inuu ilaahay la kulmo ilaahayna wuxuu jeclaanaya inuu la kulmo marka uu isbedelu arko meesha loo diyaariyo naaraha ayuu karaahiyeysanayaa la kulanka ilaahay ilaahayna wuu karaahiyeysanayaa عن شريح بن هاني عن شريح بن هاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحول من أحب لقاء الله قفك جعلاذا لكلنك إلهي أحب الله لقاءه إلهينا لكلن كيسو جعلانيا ومن كره لقاء الله قفك النعاء إلهين وآخر لكل ما كره الله لقاءه إلهينا وحول نعيا لكلن كيس مركاك أرنتو قيريدا ماها لما شدا ماها waxa weeye macno kale qaala shurayxun baa wuxuu yidhi faataytu caaisha caaishaan u imi faqultu waxaan yaa umma almu'miniin mu'miniinta hooyadooday samictu abaa hurayrata yadkuru can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam abi hureyre waxaan maqlay isagoo rasuulka ka sheegaya xadiidan ka sheegaya bal waxaan kaa doonayaa inaad ayiddo iyo in kale abi hureyre waxaan ka maqlay rasuulka isagoo xadiid ka sheegaya in kaana kadaalika faqad halakna in kaana in kaana hadduu yahay xadiidkaasi kadaalika sidaa abi hureyra uu sheegay faqad halaknaa noo dhammaatay waanu dee halaagsanayba qof waliba ilaahay inuu la kulmo dee qof baan geerida qof geerida malagow soo carar leh oo xagga malaga u cararayaa naguma jiro xaggaas u fasirta qaalat markaa waxay tidhi wamaa daaka xadiidkaasi muxuu yahay bal ii sheeg qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu idhi abi hureyra ka wariyey من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ده سيدها سنمر أي نبي النغشة ولكن ليس منا أحد هيا شيء ليس من نكي بسيوة ليس منا نقمد ما هبوري شرايح أحد قف إلا وهو يكره الموت geerida wuu nacaya asxaabi iyo taabici iyo mu'min mid kastaaba dee geerida wuu nacaya meeshii markaa waxaan u fahamsanahay buu leeyahy qofka geerida naca la kulankii ilaahay inuu naco isagana la nacayo way isku ka yaro taagtee bal ii macaanee ama ii baacbaace way haboontay qofkii aqoon kugu dhaamo wixii isku kaa taaga inaad tidhaa balila iga toosi way igu jiiftaaye qaalat markaa waxay tidhi qad qaalahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu yidhi dhabnimo qad qaalahu rasuulullah xadiidkan abi hureyre kuma koobnee sidaa uu sheegay buu nebigu u yidhi aan kuu saxo walaakin laysa walaysa ma aha xadiidka macnihiisu biladii tadhabu ilayhi kaad ku tegayso biladii tadhabu ilayhi fikradda adigu aada qabto ma aha xadiidku aan kuu sharxo sidaa daraaddeed bay habboontay nusuusta atalaqi min afwaahi alculamaa cidiba cidda kale inay kala kulanto oo la isu fasiro faxwaheeda iyo fahamkeeda aad bay muhiim u tahay oo dee nusuusta afcarabi keliya hunaan lagu qaadan walaakin bay tidhi idaa damaxa albasar marka araggu talligmuu tago wa shukhuusu lbasar markuu araggu libiqsan waayu meelun sidaa u eego wa xashraja ashajr laabtuna ay higlayso de ila naftii baa sii socotee waqshacara aljild jidhkiina uu gariiro sawir bay bixinaysaa naftii oo sii gurmaysa oo markaa indhihii istaageen laabtiina higtaa hayso oxygiintii qofkii uu laayahay dee qacqacda ay sii hayso iqshicraarka jidhkuna waa uu gariirayaa kolba inta ay kusii hadhaa sii gariiraysa fa cinda daalika waktigaa man axaba liqaa'a allahi axaba allaahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allahi kariha allaahu liqaa'ah waa xaaladaasunbay ku koobanta xaaladdaa isbedelka yimi waxa weeye xaqiiqadiibu ayuu arkay fa basaruka alyawma xadiid maanta indhahaagu way fiiqan yihin waa marka qofku soomaalidu markay yidhaahdaan wan weyn indhihiisu ilaa ay cirka arkaan ma baraarugo marka uu xaqiiqada arkaya weeye markaa uu ka baxay caalamkeennana innaga inama arkaye maqcadahu min annaar aw maqcadahu min aljanna buu arkayaa marka hadduu jannayeyna la kulankii ilaahay buu jeclaanaya haddii uu meel naara arkana kanuu nacaya markaasi uu nacaybsiinaya ilaahayna ku imanaya marka ha u fahmin geerida geerida dabiicadda qofka ayaa waxay tihi qof waliba dhimasho qof jeceli ma jiro oo waa kii nabigiiba muuseba malagii soo dhirbaaxay markii hore laakiin arrintu halkaasay ku xidhantah عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز تعالى إلهي با وحا هذا إذا أحب عبدي لقائي أحببت اللقاء أدونكيgu inuu la kulmo markuu jeclaado anna waan jeclaan la kulankiisa وإذا كره لقائي كرهت اللقاء marka uu naco la kulankaygana anna waa nici عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه عن عبادة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله قال إيضنا وعلمي وفي زيادة فقيل يا رسول الله كراهية لقاء الله كراهية الموت لكلنك إلهي لكراهي سنة ما كراهية موتك لكراهي سنة يا أباه كلنا نكره الموت ودمانته غيرida waan nacaynaa qaala marka nabigu waxa uu inda dhaka inda mawti ma kaas waa markuu qofku sii dhimanayo ida bushira bi rahmatillahi wa maghfirati qofka marka loogu bushaareeyo naxariistii ilaahay iyo dambi dhaafkiisa ahaba liqaa allah wa ahaba allah liqaa wa ida bushira bi adaabillah marka cadaabka ilaahay loogu bushaareeyo halkaad ku sii socotaa waa halkaa ayuu kariha liqaa allah wa kariha allahu liqaa waa markuu xaqiiqada taabto qof taqbiilu lmeyt qofka dhinta waa la dhukan karaa halkaa inagu joog wallahu aclam